kulan wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada riwaayadan gaaban oo ku saabsan xadgudubka loo geysto haweenka iyo saamaynta ay ku leedahay nabadgelyada aanise ka kiin dhexbaxo jilayaasha
aamusa aamusa ma maqashaan qof qaylinaayo waxay u muuqataa gabar qayla dhaansanayso allahaa waxay u eg tahay gabar kaalay aan soo fiirine kaalay saddexdeen aan soo eegne siday wax u jiraan sidaan ognahay waddadan ku socodkeeda haweenka dhib ayay kala kulmaan oo mar weliba dhib ayaa loo geystaa marar badan ayaana sheegnay in lagma maarmaan ay tahay in la sugo amniga haweenka ku safro waddada u dhexaysa afgooy iyo wallaweyn
maad naga dhaaftaan waa intaasoo aan dhib kala kulanaaye maya hooyo waa inaan soo eegnaa waxaa laga yaabaa inuu yahay qof u baahan caawinaad oo xaaladiisa meel xun ay marayso wayna wanaagsan tahay in la caawiyo saaxiibadayna iyo dariskeenna waa run ayaanay waddadani khatar badan ayay u leedahay haweenka haweenka ku safro oo waxay kala kulmaan dhibaato halis gelin karta marka ay marayaan waddada oo ay ku guda jiraan howlaha nolol maalmeedkooda maandhay maxaa kugu dhacay ma keligaa baad ahayd bal aan raadina waalidiintaada
hooyo waxaas kama gaarto ee aan geyno goob caafimaad faadama orod oo la hadal gawaarida waddada marayso si ay noo caawiyaan waa runta istaag walaalow darwal istaag walaalow gabar lagu xadgudbay ayaa meeshaan taalo ee kaalay oo nala geey isbitaalka si aan caafimaad ugu helno aad ayaan uga xumahay xadgudubka loo geystay gabadhan yari tani waa dhacdo argagax leh oo ay tahay in la dhaleeceeyo xadgudubka loo geysto haweenkeena waa sida ugu dhaqsiyaha badan in looga hortagaa amni kuma noolaan karno inta aan ka hubinayno amniga haweenkeena alloo balaayadan meesha ka jirta sharteeda naga qabo ayaan hooyo intaad gaariga ka degto orod u soo sheeg odayaashii falkan dhacay haye hooye waan u sheegi iga fura iga fura waa ayaane
naa ayaan maxaa kugu dhacay eeddo oo waa maxay degdega jiro aaway wax badan baa jiree malaaq axmed wuu joogaa ee soo gudub adeer malaaq aan kuu waramo adeer soo fariiso horta intaadan war ii bilaabin batuulo gabadha biyo ama shaha u keen allah adeer biyo kama gaaree ee iga wargur marka hore haye adeer ii waran siday wax u jiraan waxaan soo badbaadinay gabar lagu xadgudbay waan soo qaadnay oo hadda isbitaalka ayaan soo dhignay waxa uuna ka dhacay falkaasi foosha xun waddada u dhaxaysa afgooya iyo wallaweyn adeerey yaa geystay falkan foosha xun hadda ayaan istaagayaa oo aan odayaashii baadigoobayaa arrinkan waa in la joojiyaa oo ay maanta ugu dambaysaa qofkii geystay falkaasi foosha xun waa in cadaaladda la horgeeyaa lana marayaa iqaabta uu leeyahay waa runtaa adeer runtii waa arrin naxdin leh oo mar walba gabdhaheena ay kala kulmaan dhibaatooyinkan sidaani camal ah bulshadeenna waa in ay sugaan amniga dumarkeena tani camal waa mar dambe inaysan dhicin malaaq axmed arrinkan waa in la joojiyaa oo ay maanta ugu dambaysaa barqa wanaagsan xaaji cumar sayla yahay oo sheekh axmedna waaba kula fadhiyaaye wanaagsanoo wacan malaaq soo dhow waan dhowahay ee ma maqashaan dhibaatada saaka dhacday saakay malaaq wejigiisu ma wanaagsana malaaq siday wax u jiraan idiin warramay saake waxaa i soo gaaray war naxdin leh gabar yar ayaa lagu dhibaateeyey waddada u dhexaysa afgooye iyo wallaweyn gabdhahana waddadan mar walba waa lagu dhibaateeyaa intii karaankayga ah waa inaan xaqiijiyaa in dhibnuhu cadaalad hesho maxaa tiri yaa falkaas geystay arrinku hadda ma wanaagsana gabadhaasna aan xalkeeda ogaanno sidoo kale aan u dadbadsanno oo aan ka arrinsano isniino orodda ugu yeer guddoomiye maxamed inta uusan bixin arrintan loo kala kici maaye
war ma jiro aabbe waxaan soo aragnay waxna argagixiyey oo murugna la ruxay waxaan ka walwalsanahay goorta ay gabdhaheena si nabad ugu safri karaan waddada u dhexaysa afgooy iyo wallaweyn iyadoo aan lagu xadgudbin
soo gal waa kuma qofkaas barqa wanaagsan see la yahay waan dhowahay ii warrama waana dahasanahay ee shirkan muxuu ahaa lagu waran waxaan ka arinsanaynaa waayadan sidii uu deegaanku nabad ku ahaan lahaa waxaana saga kale soo sheegay in waddada u dhexaysa wunlaweyn iyo afgooye xadgudub loogu geystay marka guddoomiye arrinkaasi ayaa soo kordhay waddadani waxay noqotay mid mar walba ay dumarku dhib kala kulmaan haddana arrinkan si wada jir ah wax looga qaban xaaladdu ma sii wanaagsanaanayso ee guddoomiye talaal iska rabaa war ma yaalo hadday basaake waxaasi dhaceen annagaa nafteena u baqayna arrinkan aad ayaan uga xumahay waana in aan si dhab ah u wajahnaa waanan dhaleecaynayaa arrinkan foosha xun ee dhacay waxaan ballan qaadayaa in la hor keeni doono cadaaladda kuwii ka dambeeyey falkaasi foosha xumaa aad ayaanna uga soo horjeednaa dalalka xunxun ee loo geysto haweenka kuwaasi oo ay nala gudboon tahay inaan ka hortagnaa guddoomiye waxaan aragnay ma ah wax indhaha laga qarsan karo annaga ayaana haween u ah oo dareemi karna ee dowladda mas-uulha iska saarto xaaladda mar dhow haweenka waa ay ka go'ayaan inay ku safraan jidka dheer ee u dhexeeya wallaweyn iyo afgooye sababtoo ah tacadiyada waa kuwa maalinba maalin ka dambaysa sii kordhaya waxaan ballanqaadayaa in la soo qaban doono dadkii geystay falkaasi waxaana naga go'an xaqiijinta amniga haweenka haddii aan nahay madaxdii deegaanka
hablaheena iyo haweenkeennaba waxay amni daro kala kulmaan waddada isku xirta wallaweyni afgooya waxa ay wajahaan xadgudubyo galmo iyo kuwa jinsi ku salaysan bulshada waa inay hurdada ka toostaa oo ay si dhibah u dhammaysaa dhibaatadan jirto xadgudubyada lagula kaco haweenka waxay saamayn ku leeyihiin dhammaanteenna waana in laga hortagaa waa inaan dhammaanteenna xaqiijinaa ammaankooda dumarka si ay bulshada u hesho amni maamulka iyo bulshadaba waa inay wada shaqeeyaan si xal loogu helo arrinta oo xasilooni darro ku keeni karta bulshadeenna marka aan wax ka qabanno dhibaatadan bulshadeenna waxa ay ka dhigaysaa kuwo nabdoon oo xasiloon si loo badbaadiyo hablaheenna iyo gabdhaheenna loona hagaajiyo nabadgelyada waddada wallaweyn iyo afgooye waxa aan u baahannahay wada shaqayn maamulka iyo bulshadaba ah waxaa naga go'an inaan ilaalino xaqeenna ku safridda waddada taasina waa xaqeenna aas-aasiga ah kamana tanaasuleyno bulshadeenna wa- waxay u baahan tahay inay yaqiinsato in habluhu u baahan yihiin badbaado marka ay ku safrayaan waddadaasi haddii aan sidaas la samaynin amni darro ayay ku tahay bulshadeenna ka maamul ahaan gacan bir ah ayaannu ku qabanaynaa kuwa ka dambeeya falalka guracan ee ka dhanka ah hablaheenna iyo haweenkeenna marka xigta bulshadeennu waa inay ka wada- ee ka wada hadlaan rabshadaha jinsiga ku salaysan ee saamaynta badan ku leh amnigeenna bulshadeenna iyo maamulka degmada uma furna wax aanan ka ahayn inay ka wada shaqeeyaan soo afjaridda dhibaatadan maamulkayga marnaba uma dulqaadan doono rabshadaha iyo absigelinta ka dhanka ah haweenkeenna ayaga oo ku guda jira noloshooda caadiga ah taasi ma dhici doonto shanta ninna berri ayaa maxkamadda la keenayaa si loogu qaado eedda xadgudubka galmo ee gabadha yar loogu geystay waddada u dhexaysa wallaweyn iyo afgooye guddoomiye waad ku mahadsan tahay tallaabooyinka waxqabad kale aad qaadaysid kalsooni badanna waan kugu qabnaa
waxaan halkan ku soo bandhigaynaa caddaymaha falkii kubsiga gabadha eedaysanayaasha caddaymaha markhaatiyaasha iyo qirashada eedaysanayaasha inay faldembiyeedkan kubsiga geysteen kadib markaan arkay cadeymaha dhegaystayna markhaatiyaasha iyo galdembiyeedka xeer ilaaliyaha ee eedeysanayaasha waxaa ii caddaatay inay eedeysanayaasha geysteen faldembiyeedkan arxandarada ah oo wax lagu tilmaamo aysan lahayn waxaana ku xukumay eedeysanayaasha dil toogasho oo aan lahayn cafis iyo racfaan maxkamaddana halkaas ayay noogu xihan tahay